waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali si loo yareeyo fatahaadda iyo abaaraha soo laalaabta ee ka dhaca inta badan dalka soomaaliya ayaa wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay muqdisho ku qabatay mashruuc lagu dardargelinayo wax ka qabashada caqabadaha hortaagan mashaariicda kaydka biyaha ee jowhar kaasi oo ah mid lagu xoojinayo amniga biyaha u adkaysiga isbeddelka cimilada ee webiga shabeelle furitaanka mashruucan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax jaamac iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar waxaana sidoo kale ka qaybgalay xeeldheerayaal arrimaha beeraha iyo isbeddelka cimilada oo ka kala socday wasaaradda beeraha iyo waraab iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda soomaaliya xubno ka socday wasaaradaha dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo xubno ka socday hay-adaha qaramada midoobay iyo marti sharaf kale intii uu socday shirkani furitaanka mashruucan waxaa si qoto dheer looga dooday horumarka uu mashruucani gaaray caqabadaha jira ee dhinacyada farsamada iyo sidii loo kordhin lahaa taageerada dhaqaale ee wejiyada xiga ee mashruucani iyadoo wakiilada iyo heedaha ka socday qaramada midoobay ay goobta ka sheegeen siday uga go-an tahay in la xaqiijiyo guulka gaarista mashruucani kaydka biyaha ee jowhar ka oo ka mid ah kor u qaadista wax soo saarka beeraha yaraynta khataraha fatahaadda iyo abaaraha iyo u adkaysiga bulshada ku nool agagaarka webiyada gaar ahaan deegaanada hirshabelle wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa halkaasi ka hadlay sidii halkan resentationka ay inoo ku muujiyeen dadkii khubarada ahaa iyo faw mashruucani mashruuc nolol nolosha dadka soomaaliyeed oo badani ay ku xidhan tahay weeye haddii uu hirgalo waa mashruuca ugu weyn dalka ka jira ee maamulka biyaha iyo biyaha in la maamulo wuxuu siyaadinayaa wax soo saarka dalka sidaas awgeed halkan waxay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan dowladoo dhami u joogtaa sidii mashruucaasi uu noqon lahaa mid lagu guulaystay hirgelintiisa oo midho dhal noqda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa dhankiisii halkaasi ka hadlay waxaana uu tilmaamay in ay qaadan doonaan kaalintooda ku aadan sidii uu u fuli lahaa mashruucani waxaana uu codsi u jeediyey beesha caalamka
beesha caalamkaan ka codsanaynaa waxay hore uga qabateenna ka qabteenna waa uga mahad celinaynaa waxay hadda aan uga baahannahana waxaan codsanaynaa kaalintooda inay ka buuxiyaan wixii maaragtay ee ayagu haayaanna ay kaga qabtaan waxay ugu talagaleen waxay hadda kadib maaragtay noo raadin karaanna waxaan ka codsanaynaa inay noo raadiyaan annaga waxaan ballanqaadaynaa in amniga aan maaragtay aan kaalintayna ka buuxinno amnigaan ballan qaadaynaa in sidii loogu talagalay shaqadaas ugu qabsoonto waxaan ballan qaadaynaa kaalinta annagii dowladda federaalka nooga soo aadaba dowladda federaalkana waa ka codsanaynaa inay maaragtay ay nagu garab istaagto horena waa nagu garab istaagtay haddana waa ka codsanaynaa waxa ka dhiman inay nagu garab istaagto annagana kaalintayna waa ka buuxinaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax jaamac ayaa ugu dambayntii halkaasi ka sheegay waxaanu ku rajo weynahay barnaamijkan inuu hirgalo waxaanu ballan qaadaynaa dowladdu kharashkii ku soo beegmay iyo qaybta looga baahan yahay inay fulinayso commitmentkaana halkan waanu kaga dhawaaqaynaa amnigii iyo iskudubaridkii iyo daryeelkii barnaamijka iyo cadaalad u falidda muwaadiniinta soomaaliyeed marka laga leexinayo marinka biyaha oo ay si khalada ku degeen laakiin duruufi dejisay in si tudhaale ay ku jirto looga leexiyo oo la dejiyo lana ilaalinayo bi-ada iyo dabeecadda iyo deegaanka aynu ku noolnahay inaanu noqon mid nabaad guura inaha ayaan kaga baxayaa dhanka kale dalalka soomaaliya iyo jarmalka ayaa wada gaaray heshiis iskaashi oo wax looga qabanayo dhinacyada horumarinta waddanka soomaaliya iyadoo dhinaca soomaaliya heshiiskaasi uu u seexay wasiirka qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan benebeene wasiirka ayaana ka warbixiyey heshiiskaasi iskaashiga horumarineed ee ku kacaya in ka badan shan iyo toddobaatan milyan oo yuuro oo ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya iyo jarmalka maanta waxaa halkan ugu soo gabagaboobay shir laba maalmood socday dowladda soomaaliya iyo dowladda jarmalka u dhexeeya shirkan wuxuu ku saabsanaa xiriirka iyo iyo iyo iyo iyo mashaariicda horumarineed ee dowladda jarmal iyo soomaaliya ay markasta ku caawiso labadii sanaba hal mar buu dhacaa kankii ka horreyna labada kun iyo labaatan iyo saddexdii ayaan qabannay dabayaaqadiisii ee haddana waa laba sano ka bacdi kii oo loogu talagalay waxaan halkan ku saxiixnay laba sano mashaariicda iyo dhaqaalaha dowladda jarmalka dowladda soomaaliya ay ugu deeqday waxaan eh, uu la ekayay kan aan saxiixinay sanadkan toddobaatan iyo shan milyan oo yuuro oo qiyaastii u dhiganta eh, siddeetan ama ka badan ku dhowaad eh, dollar oo ah siddeetan milyan laakiin lacagta annaga aan saxiixinay waa toddobaatan iyo shan milyan oo yuuro wuxuuna ku saabsanaay oo ama mashaariicda oo howlahan lagu qabanaya ama lagu caawinaya waxaa ka mid ah arrimaha eh, horumarinta bulshada sida eh, waxbarashada tivetka la dhaho ta- oo oo skillska dadka lagu tababarayo ama oo lagu caawinayo sidoo kaleenta arrimaha agricultureka beeraha biyaha arrimaha climateka eh, arrimahaas oo dhana oo aad looga caawinaya waxuu ahaa mashaariic waaweyn oo dalka haddana ka socdo oo qaarkoodna hadda dee dhaq- dhaqaale dheeri ah loo raadinayo ee dowladda jarmalka iyo dowladda soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aad iyo aad u qoto weyn xiriirkan oo joogtada ah wuxuu soo bilowday iyo kowgii ilaa iyo hadda waa marka dowlad kasta waxay la galaan inay mataqaanaa ay ay- ay arrimaha ay danaynayaan ee ah priority amaba hortabinta u leh in laga saacido ee sharaf iyo karaamay noo ahayd in eh, shalay iyo maanta kusoo dhaweyno wafdiga halkan wada shaqayn iyo ee, ee, gorgortan ee, sida ee, mashaariicdaas iyo howlahaas loogu loogu loogu caawin karo soomaaliya marka aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa anoo magaca dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ku hadlaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda jarmalka shacabka jarmalka oo mar kasta dowladda soomaaliya ee, wada shaqayn iyo iscaawimaad arrimaha horumarka mashaariicda ee aad iyo aad ugu saacido Ee, haddana dowladda sanadihii lasoo dhaafayna wax badan ee, naga saboortagareeye hadda oo aan qorshe cusub oo isbeddelka qaranka dalka aan soomaaliya dejinnay ee xukuumadda dan qaran shanta sano oo ka bilaabanaysana ee, mashaariic ka mid ah naga caawin doona sanadaha soo socda mashruucan ee, ba- ee, heshiiskan wuxuu s- wuxuu wuxuu kafargarayn doonaa labada kun hadda ilaa iyo labada sano soo socda two yearska oo soo socda ayaa lacagtan loogu tiragalay aad iyo aadaan ugu mahadcelina tiimkii ka shaqeeyo labada dhibaan dowladda soomaaliya iyo iyo iyo jarmalkana aadaan ugu mahadcelina arrimaha technicalka maanta soo gabagabeeyeen dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kordhisay muddada bilaashka ah ee qaadashada kaarka aqoonsiga iyadoo dowladdu horey u sheegtay in wixii ka dambeeya dhammaadka bishan oktoobar muwaadiniintu aysan si bilaasha ku heli doonin diiwaangelinta kaarka oo lacag laga dhigi doono hase yeeshee heedda u qaabilsan diiwaangelinta kaarka aqoonsiga ee magaceeda loo soo gaabiyo niira ayaa sheegtay in muddo bil ah lagu kordhiyey muddadii sida bilaashka ah lagu helayey wixii xilliga ka dambeeyana laga dhigi doono khidmad in laga qaado qofka doonaya inuu helo kaarka aqoonsiga agaasimaha hay-adda daddhegista ee niira cabdiweli cali cabdulle timacadde oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey howsha xilligan ay ka wadaan caasimadda iyo gobollada dalka ee ku aadan diiwaangelinta aqoonsiga isagoona sheegay in maalinkii ay u adeegaan dad gaaraya ilaa iyo toddobiyo toban kun oo ruux Ee, waxaan rabnaa inaan la wadaagno in ay shaqadu ay u socoto si baaxad leh oo ay uga socoto ee, dhammaan ee, caasimadda iyo maamul goboleedada ee, inta laga daahfuray haddeer hay-addu waxay awood u yeelatay ee, inay diiwaan geliso ee, u adeegto maalintii toddobiyo toban kun oo qof ee, oo isugu jira dad la diiwaan gelinayo iyo dad i d la siinayo tiradaas oo ah tiradii ugu badnayd oo ay ay gaarto waxaana rajaynaynaa insha allah haddii ilaahay idmo dhowaan in maalintii la gaaro labaatan kun iyo in ka badan in la diiwaan geliyo Ee, waxaan rabnaa inaan ee, ee, caddayno inay jiraan xarumaha xiriir fara badan oo dadku ay runtii baahi weyn u qabaan helidda aqoonsiga hay-adduna ay ka shaqeynayso sidii ay u fududeyn lahayd waxyaalaha fududeyn kara oo aan rabno inaan ku wacyigelino bulshada waxaa ka mid ah in hoggaansanaanta safafka iyo nidaamka safafka eh, xarumaha dhammaantood oo aan eh, meelo badan aad- dadku ay aada uga cabanayaan in ay safafkii maamul xumo uu ka dhacay qayb waxaa ka qaadan kara bulshada waxaan rabnaa inaan ku baraarujinno inay qayb ka noqdaan inay nidaamka iyo safafka la ilaaliyo si dadka si habsamina loogu adeegi karo agaasimaha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in ay kordhiyeen wakhtiga shaqada oo ay ka dhigeen habeen iyo maalin isagoona xusay in muddo bil ah ay ku kordhiyeen muddada aidiga lagu heli karo sida bilaashka ihi waxaana uu digniin u diray dad uu sheegay inay lacago sharci daraa ka qaadaan dadka doonaya qaadashada kaarka Ah, waxaan kaloo rabnaa in si loo eh, maaragtay eh, loo xoojiyo wakhtiga shaqada eh, la shaqaynayo waxaan rabnaa inaan sameyno shifti habeenkiia oo hay-addu hadda waxay shaqaysaa eh, eh, saga- toddobada subaxnimo ilaa makhribkii waxaan rabnaa inaan sameyno shifti eh, eh, makhribkii ka bilaabanaya ilaa labayo tobanka habeennimo waxaan ku bilaabanaa laba xarumood oo ugu horeyso caasimadda ku taalla xarunta degmada soobe eh, hay-adda niira iyo xa- xarunta hay-adda ee ku shaqaysay ee boondheere ayaan ku bilaabanaa waxaana rajaynaynaa inaan gaarsiino ilaa shan xarumood oo waaweyn oo habeenkii shaqayn kara habeenkiina min kun qof u adeegi kara ayaan ayaan ku daraynaa arrintaasi waxay qeyb weyn ka qaadan doontaa dadka aan fursadda u helin maalintii inay habeenkii fursad u helaan inay iska diiwaangeliyaan Ee, s- culayska waxaa kaloo qayb ka ah dadku inay dowladdu ay fursad siisay oo lacag la-aan dadka lagu diiwaangelinayay waxaan rabnaa inaan fursad kale maanta ugu darno oo bil eh, ugu darno bisha november eh, aan eh, ugu aan iclaamino halkan ka sheegno in bisha novemberna ay dhiigu free sii ahaan doono ay ku qaadan doonaan eh, free waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto saasoo kale in ay jiraan meelaha qaybtood dad eh, isku dayaya inay dadka lacag ka qaadaan musuq maasuq iyo eh, maaragtay iyo si aan sharci ahayn hay-addu waxay ku guuleysatay in dad noocaas loo qabtay ay laamaha amniga ku wareejisay ay hadeerna eh, eh, maaragtay ay marayaan process eh, baaritaanka ah markuu dhammaadana maxkamad la geyn doono eh, dadkaas lagu eedeeyey inay wax falalkaas ay lug ku lahaayeen waxaan kaloo sameynaynaa inaan dadka uga digno cid kasta oo arrimaha fal ku leh inaad soo ribood garaysaan waxaanu shaacinay nambaro ay ku- aad kula wadaagi kadhaan cadaymo ciddii lacag idin weydiisa ama idin dhibta Eh, taasna waxaan rabnaa inaad inaad insha allah haddii la haydmo aysan wixii iska noqon eedayn eh, keliya laakiin ay yeelato cadaymaheeda inaad nagula wadaagtaan nambarada aan idinla wadaagnay si aan wax uga qabanno dhammaan dadkii naloo soo riboodgarayay waxbaan ka qabanay laamaha amniga ayaana ku wareejinay markii aanu helnay ee dadkaas xarumaha ay yimaadeen waxaan siyaadin doonaa eh, saasoo kale oo kooxo eh, haddana magaalada ka shaqeeya magaalooyinka qaybtood oo guurguura oo s- maaragtay si iyadana culayska qayb ka noqon doona insha allah haddii la haydmo waxaanu furnay eh, hadda intii bishaan lagu jiray afar xarumood oo dheeraada oo caasimadda ah waxaan kaloo furaynaa toddobiyo toban xarumood oo maamul goboleedada ah ayaan iyagana furaynaa wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali